إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnima idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax lala beegsaday gaari taw ah oo ciidamada dowladda federaalka qaarkood ay saarnaayeen ayaa maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dagaalka dhanaha ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta waxau ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaal shala galab ka dhacay duleedka magaalada xarardheere ee gobolka mudug barordiiqab yaaladaysan ayaa muqdisho waxaa loogu dhigay mid kamid a taliyaashii ciidamada dowladda federaalka ah looga dilay dagaalada dal ka socda madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa niijab waxa uu ka muujiyey shir ay isugu yimaadeen koox wadaada ah asiga oo sheegay inaysan imaanin wadaadadii uu filanayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal waxa ay ku qaadeen filisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay qoysaska iskale dhul ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa taliyaha ciidanka dowladda federaalka ku eedeeyey in uu boobayo dhul ay leeyihiin ganacsatada magaalada madheere ayaa waxay ka cabsi qabaan inay dilaacaan cudurro halis ah sababa la xiriira nadaafad darri bahday oo suuqa ka jirta waa qodobadii warka waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qarax lala beegsaday gaari taw ah oo ciidamada dowladda federaalka qaarkood ay saarnaayeen ayaa maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose qarax ayaa lala beegsaday ciidamada la yidhahdo gorgor waxaana gaariga tawga oo ay saarnaayeen uu marayay agagaarka deegaanka laanta buuro ee gobolka shabeellaha hoose qarax ayaa gaariga burburiyey waxaana la aaminsan yahin ciidamadii saarnaa khasaare xoog la gaaray dagaalka dhanaha ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta waxuu ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay la dagaalameen ciidamada dowladda federaalka ah dagaalka oo dhowr mar laysku noqday waxa uu ka dhacay deegaanada kale ah bacaad iyo dhagaxyo weyn ciidamada dowladda federaalka ah ayaa la sheegay in khasaare lagu gaarsiiyey dagaalkaasi iyadoo aakhirkiina lagu jebiyey waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada xarar dheere ee gobolka mudug ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay galab waxa ay la dagaalameen ciidamada dowladda federaalka oo duleedka xarardheere ku sugnaa waxaana lagu warramayaa in dhimashadu ay gaartay ugu yaraantii shan askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray ilka case waxaa la sheegaya in dowladda federaalka dagaaladaas looga dhaawacay ugu yaraantii toddoba askari ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal waxay ku qaadeen filiisiin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee gobolka bay dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka goofguduud buurey halkaa oo isku fara saareen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxaa khasaaraha ka dhashay lama soo werin barordiiqab yaaladaysan ayaa waxaa loo dhigay mid kamid a taliyayaashii ciidamada dowladda federaalka ee looga dilay dagaalada dal ka socda maxamed ciise ayaa ka warramaya korneel abshir maxamed maxamuud shitiqi oo ka mid ah taliyaal ciidan oo ku baxay dagaalkii toddobiiyo tobankii bishii janaayo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhiggii ciidanka dowladda federaalka ayaa hotel ku yaala muqdisho loogu sameeyey tacsi hilib iyo raashin lagu cunayo muddo dhowr maalmood ah dhaqaalaha ku baxaya tacsida ayaa waxaa bixinaya xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka waxaana loo wakiishay hogaamiyey kooxeed hore cabdi jiino garaad xaaji xuseen iyo caliwajiis cabdi jiino iyo garaad xuseen ayaa si isku mid ah u muujiyey in dilka shitaqay uu aada u saameeyey dowladda federaalka iyagoo barordiiqooda ka yidhi erayadan korneyl shitiqi dhammaan iyo intii ka horeysaba waa ka wada taxsiiniina gaar ahaan beriga waxay joogtaa korneelka iyo intii la dhimatay qaranka soomaaliyana uga taxsiinaynaa taliye gaashaanlo sare abshir shutuqey waxaan si gaara tacsiye gaara ugu dirayaa taliyaha ciidanka taliya ku-xigeenka waxaan ka tacsiyidinayaa dhammaan ciidanka ku baxay meeshaas waa ka tacsiyidinayaa cali wajiis ayaa sheegay in shatiqi uu ahaa taliyihii ugu darajada sareeyey ee laga dilo dowladda federaalka isagoo meesha ka saaray rag badan oo ka darajo sareeyey uuna ka mid ahaa tuure oo lagu dilay galcad kaasoo xitaa dowladda maraykanku ay ka baroordiiqday wuxuu sheegay in uu shatiqi la sheekaysanayey habeenkii ugu dambeeyey waa saacada ka hor inta aan la dilin wuxuu ahaa marka ugu horeysa sarkaalka ugu darajo sarreeyey oo heer taliyo guuto gaaray oo asagoo dagaalamayo xabadda ridaaya oo ku baxay marka runtii wuxuu mudan yahay si gaara in loo maamuuso wuxuu kaloo ahaa maalintii dagaalka u bilaabay ilaa maalinta qof aan kasoo bixin aadba uu joogo aan kasoo bixin buu ahaa ilaa habeenka baan hadlaynay in saacad walba soo jeeda oo heegana talena waa loo samayn doonaa insha allah si gaarna waa loo maamuusi doonaa dad badan ayaa isweydiinaya sababta ay dowladda federaalka baroordiiqa dhaqaalaha ku baxaya uga samaysay shatiqi taasoo aanay u samayn saraakiil iyo taliyaal badan oo laga dilay dadka qaar ayaa arrintan u arka mid ay dowladda ku kala faquuqayso ciidamadeeda iyadoo halyeeyi u aragta kuwa gaar ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa niyijab ka muujiyey shilay isugu yimaadeen koox wadaadda ah asiga oo sheegay inaysan imaanin wadaadadii uu filanayay cabdifitaax maxamed qaasim ayaa warkan inoo haya xasan sheekha ayaa dah furay shir uu aad u dhaliilay kuna soo dhoweeyey erayo niyajab iyo bahdil ku ah kasoo qaybgalayaasha shirka ayaa la qalqaalinayay tan iyo markii isaga la doortay bishii mey ee sannadkii tegay xubno ay ka mid yihiin mukhtaar roobow iyo afarta wadaad ee dowladdiisa lagu yaqaano ayaa loo diray inay soo ururiyaan culimmada caanka ah ee laga garanayo muqdisho iyo gobollada kale ee dalka iyada oo hawshaasi socoto ayaa waxaa dhacaya shirweynihii shanaad ee culimmada wilaayaadka islaamiga ah kaas oo laga soo saaray fadwo sharci ah laguna caddeeyey ciddii gaalada soo raacda inay iyaga la mid tahay arrintaas oo ah mid ijmaac ah oo aanay muslimiintu weligood isku khilaafin wuxuu shirweynahaasi sii murjiyey mashruucii uu xasan sheekh ku doonayay inuu ku helo wadaaddo ammaana nidaamkiisa geesta kalena dhaleeceeya mujaahidiinta waxaan xog ku helaynaa in dowladda federaalku la xiriirtay culimo badan oo dalka iyo dibadda ku nool si ay u taageeraan duulaanka caalamiga ah ee soomaaliya lagu soo qaaday balse waxay kuwoodii rasmiga ahaa kala kulantay cudurdaarasho ah inaysan kasoo qaybgalayn kolkay arrintu sidaasi noqotay waxay markii ugu horreysay dowladda federaalku bilowday inay soo ururiso wadaadaha deggan maraykanka iyo ingiriiska maadaama dagaalka soomaaliya ay calanka u sido xukuumadda washington sidaba uu hogaamiyaha dowladda federaalku ka sheegay safarkii uu ku tegay magaalada minneabolis ee waddankaasi sidoo kale waxaa la soo ururiyey dumar iyo rag ka tirsan wasaaradaha dowladda oo loo geliyey shaarka culimada lana soo dhex fariisiiyey goobta wadaadaha ayaa waxaa lagu keenay dhaqaale badan oo ka mid ah deeqihii ay dowladda federaalku bil ka hor ka heshay dowladda maraykanka si loogu kaabo dagaalka socda qaab ahaan kulanka iyo habtabintiisuba wuxuu u muuqday mid aad u dhaajinaya shirkii culimmada wilaayaadka islaamiga ah laakiin waxaa cajiib leh habka la isku dhex fariisiiyey ragga iyo dumarka goobta ku sheekaysanaya ee faraha isla taagtaagaya waxaa cajiib ah kelimadaha laga jeediyey furitaankiisa kuwaasoo dibadda soo dhigay fashilka dowladda federaalka ka haysta inay hesho wadaaddo dadku wanaag ku garanayaan oo waxeeda u xalaaleeya mukhtaar roobow oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu qiray dhaqaalaha uu xasan sheekh ku bixiyey wadaadahan iyo shirkooda waxaa kaloo uu muujiyey duruufta adag ee ay ku qabteen iyo sida mar walba isaga loo daba taagnaa loona weydiinayey away shirkii wadaadaha hadaayaa la sheegay shirkan min awalihi ilaa aakhirihi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ricaayeynayay maalgelinayay ra'yigiisa ay ahayd juhdigiisa ay ahayd habeen walba iyo maalin walbana lahaa xaggee marayaa waa la soo daahdeen madaxweyne shirkii waa fadhidaa maanta waxaan ka baqaynay inuu naga umul raacee waa yimidoo waa dhashay bixamdilaahi tacaala inuu dhashana wax fiican ay kasoo dhashaanna waan rajaynaynaa culummada aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweynahana juhdigu galay waan isaguna uga mahad celinaynaa runtii ra'yigaas isagaa lahaa mukhtaar wuxuu hadalkiisa ku muujiyey xoogaa faan ah iyo inuu rafaad kadib soo helay wadaado badan hase ahaate ee xasan ayaa warkaasi ku naqdiyey oo ku diiday wuxuu madaxweynuhu isagoo aad u niyajabsan ku calaacalay inaysan meesha ku dhammayn culimmada welibana in badan uu filayey aysan goobta soo xaadirin culimmadayna horta meesha kuma dhamma badankoodana ma joogo in badan oo rabtay meeshaan maanta inay joogto oo maqana jirta laakiin waxaan hubaa haddana in badan oo cabsi daraaddeed uga hartay oo meelaha joogta inay jirto oo cabsatay inay meesha yimaadaan haddee cabsidanaad muxuu ahaaye waa bini aadamka ilaaha la abuuray oo hadda inay qof inuu cabsado ma aha lama eed gaara kuma laha laakiin waxaa ka cabsanaysa ee meeshaad ka cabsanaysa ee meeshaan aadan ka cabsanaynin inay xoogaa kuula kuu kala cad yihiin aad iyo aad ayay muxuu ahay ay muhiim u tahay waxaan rabnaa marka marka waxaan rabaa culimada horta kow marka ugu horeysa inaan la nimaado horta karti iyo awood aan isu dhagaysan karno annagoo kale ra'yi duwanna aan isku aqbali karno isla soco karno waxna isla wadaagi karno maalinna ma soo marin dowladdu ay diinta u taagan tahay sida ay ilawareedyo sheegayaan xasan ayaa dhaqaale looga cunay in loo keenayo wadaado badan oo aanay dadku xumaan ku aqoon markii ay suurogeli weysayna waxaa lagu wajahay mid la mid ah xeeladihii ay xildhibaanadu adeegsanayeen xilliyadii doorashada dadka xildhibaan doonka ah kolkii ay waayaan ugaasyada muctabarka ah waxay maqaaxiyaha ka soo kaxaysanayeen dad fadhi kudirir ah oo ay magaca suldaannimada siiyeen si ay ujeedooyinkooda uga dhammaystaan xasanna waxaa meesha loo soo fariisiyey dad uusan intooda badan ku qanacsanayn sidaba uu isagu afkiisa ka sheegay iyadoo uu shirku sidaasi yahay ayaa waxaa haddana ka muuqanaya in dadka la isugu keenay ay ku jireen kuwo ay colaadi ka dhaxayso rag aaminsan in qabuuraha la baryo oo shardi laga soo galo iyo kuwo arrintaasi ka aaminsanaan jiray inay shirki tahay isdiidmadaasi ayaa goobta ka muuqatay iyada oo si cad la isku weeraray ninka ugu nugul ee weerarka la kulmay waa bashiir axmed salaad hogaamiyaha ururka ictisaam bashiir ayaa jeediyey kelimado kooban oo uu ku dhalleeceynayay mujaahidiinta si uu qolyaha ka soo horjeeda ee meesha fadhiyaahi uga muujiyo inuu yahay ninka ugu nacab mujaahidiinta kadib waxa uu sheegay war uu ku mutay in lagu xagto oo lagu weeraro hadalkaasi wuxuu ahaa in dhibaatada soomaaliya ka taagan ay ka bilaabatay culimmadii uu madaxweynihii hore maxamed siyaad barre ku laayay magaalada muqdisho sannadkii tii loona baahan yahay in nidaamka hadda ka jira madaxtooyada uu ka toobad keeno maadaama culimmadaasi lagu laayay magaca dowladda dembiga la galay horta yaa galay dembigaas qaranka soomaaliyeed baa galay qaranka soomaaliyeed towbad baa looga baahan yahay inuu ka toobad keeno dhibkii u geystay culummadii iyo diintii iyo dalkii mardee qaranka asaga ah madaxweynaha kowka ah anna waa kula jirnaa laakiin almuhim qarankii soomaaliyeed toobadkeen baa laga sugahayaa waa kow marka laba ragcoo sunnaa oo loo yaqaano salaatu tawba in qaranka uu tukado baanuu soo jeedinayaa marka uu bashiir hadalkaasi sheegayo waxaa goobta ku sugan qaar ka mid ah raggii siyaad barre u fadwooday laynta culimmada ardaydoodii uuna ka mid yahay cabdulqaadir somow somow ayaa bashiir iyo jamaacadiisa oo markii hore jihaadi jiray ugu baaqay inay iyaguna ka toobad keenaan waxaase ayaan darra in culimmadii xaqi runta aheeday waxaase inay baadil yihiin ay caddayna waayaan dadkana ku qanci waayaan hadda walaalkay sheekh bashiir khayr alhasi waa in laga tooba keenaa maalintii culimmadii soomaaliyeed la laayay sax weliba salaatu tooba in la dugo sheekha waa ku waafaqsana makaankii in la tago waa ku waafaqsana waxaa saasoo kale anuuna soo jeedihayaa oon ku darayaa mabda'an dadkii keena waa inay tooba keenaan dalkan dadka wuxuu soo geliyey fikirkan ma iska imaanin waxaa ajarminaya fikirkan waa la ximbaaray culum buu leeyahay waa inay tooba keentaan siyaasiyiin oo leeyahay waa inay tooba keenaan waa inay kabiri naqdaan caruurta inaan layno fikirka lagu siiyey aabbayaashine aa imaamyaale ay naqdaan ma dhacayso mabda fikir mabda waa inaan baabi'ina ma isku waafaqsana ya kutubtii dadka loo akhrinayo tobankii dhowrka sano ee furumaha dagaalka loogu tegay waa inaan gubnaa ma isku waafaqsana madiina waa aamusantii ma raysiin waxbaa idinku jira ilaaha idinku dhaariyey ee ma raalliyaa ku tihiin mabaadi'daas naxaliga ah oo ummadda qaybinaysa oo da- oo- oo dadka ku gaalnimo xugminaysa oo ninka caqiidada ashcariyada aaminsan waa gaal dhehaysa ee dhiiggiisa ku banaysanaysa biri makanaha ma gubaynaa shirkan waxaa la leeyahay waxa uu ka liitaa shirarkii ay horay u qaban jirtay dowladda federaalka marka dhinac kasta laga eego ma ahan shir marnaba lagu falanqeynayo qodobada diimeed ee dowladda federaalka lagu haysto sida halkudhigiisa laga dareemayo laakiin ujeedada loo qabtay ayaa ah in la dhaqangeliyo fakarka iyo talada koob iyo toban dowladood oo kiristan u badan kuwaasoo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanan militari ahaan looga adkaan karin balse la doonayo in wadaado loo adeegsado si dadka loo marin habaabiyo sannad ka hor xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay silsilada saa'a maaya xukumoon oo ka kooban laba iyo toban qaybood laguna soo bandhigay kufriyaad lagu eedeeyey dowladda federaalku inay dhex fadhiso islamarkaana caddeymihiisa oo muuqaal ah wata ilaa iyo haddana waxay dadka aadka ugu dhow madaxtooyada sheegayaan in jawaab loo la'yahay silsiladaasi qoysaska iskale dhul ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa taliyaha ciidanka dowladda federaalka ku eedeeyey in uu boobayo dhul ay leeyihiin maxamed ciise ayaa ka warramaya mar kale bulshada ku dhaqan deegaanka gubadley ayaa la kulmaya dhulboob ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka gubadley ayaa sheegaya in dhulkooda si xooga loogu qaadanayo islamarkaana dowladda federaalka ay u adeegsanayso qaab dowladeed wuxuu kaloo tilmaamay in dhulkan uusan ahayn dhul dowladeed islamarkaana uu haysto sharciyo iyadoo arrintan ay ka hadleen dadkii dhulka laga iibsaday haddaba waa kan odayda ah oo sheegayo in la boobayo wuxuuna sheegay in amarkaas uu soo bixiyey odawaay yuusuf raage siyeeta sanaa jiraa dhulkaas lagu dheelaayo anigaa iska leh dadka dharciga joogana waa ku socotaa laakiin anaa laga bilowday ewel horena dhulka hore oo la dhiib markii horena geetimer adoogayaaba lahaa jiray waxaa nin- nin- nimaa yimid oo la yidhaha abuk laga calmuudo adoogay dhulaa laga qaaday geetimer waaya maho ku yaalo geetimeraa la yidhaahaa lagama taabanin haddii la kala qaatay anna waxay ugu dambeeyaan nimanaa yimideen ordaayo dhulkiiyay dhexda ka yimideen falo bay u taageen iga joojiya haddaa eryaan ku dilaa qoryaa laygu qabtay dowladda waxaan rabnaa hadday saas raalli ka tahay oo nin oday eh oo wixiise hore u lahaa jiray dukumiintana hadda haasto la xoogaayo waxaa la yidhi waxaa nala yidhi odawaa yuusuf raago aa amarkaan soo bixiyey odawaa yuusuf raago hadduu goofkayga dhacaayo oo dad u dhacaayo qaxooti iga dhigaayo ib- ani- nabadguurihaayo waa in la ogaado sidoo kale qaar ka mid ah dadkii dhulka laga iibsaday ayaa halkaasi ka hadlay walaalaha muslimiinta sooma dadkan walaalahayn eh oo cabashada eh oo la boobaayo oo la dhacaayo inay wax ka qabtaan Een, xeraa la rabaa la yidhi xerada waxay ku taallaa geetimir waxaana dhiibay ka qaaday mataan cabdulle abukar gacal muuqde xerada meeshadii ku taallaa dadkan goofley waayo shacabay ka gateen qaraabe ee abgaal ismaan nin kasta ku jiro walaalahayno waxaan rabnaa in lees maqlo leesu miir qabo deegaanka gubadley waxaan u sheegaa anigoo deegaanka nabadoonkoo nabadoonkiisa ah waxaan leeyahay arrintaas ha la dadargeliyo wax laga qabto meel kaste ou nin wax garta joogo arrintaas intaysan faraha ka bixin wax laga qabto dowladda federaalka ee tacdiyad ka dhan ah ku haysa bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ganacsatada magaalada mandheera ayaa cabsi waxay ka qabaan in ay dilaacaan cudurro halis ah sababa la xiriira nadaafad darri baahday oo suuqa ka jirta mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya ganacsatada suuqa baasbaag oo ku yaala magaalada mandheera oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa ka cabanaya nadaafad darro tii ugu xumayd waxay sheegeen inay ku dhex ganacsadaan goob qashin badan dhex yaal taasina ay ugu wacan tahay waxqabad la-aanta uu ku hayo maamulka iyo dowladda kenya halkaasi ka dhisatay oo canshuurta oo keliya dadka ka gurta islamarkaana aanan waxba u qabanin dhibaatooyin badan oo dhanka nolosha ah ayay sheegeen inay la daalaadhacayaan waana kuwan iyaga oo ka waramaya dhibka iyo rafaadka ay ku dhex ganacsadaan
waxaan ku nool lahay magaalada baasbaag liilaan ku nool lahay waa suuqaas suuqaan muddo badan baan ku noolnahay ganacsataan ku nool maqaayadley baan ku nool dukaanley baan ku nool eh, maxaa la yidhaahdaa ayu noocaa ku nool adi alaa kulcaal arqaalayaashaa ku nool meeshaan dhowr iyo toban sannaan degannahay
Kulean wachab usugwai atagas ata nanuka washiri mel banjuai Bashbak, a part of Bashbak is male Bangiwai. One Bangiwai Bishop.
xaliime axmed lakija liidhaa soddon sana aan baasbaak roobaan soo galinaan soo galay soddon sana caanaan gaday iyo shaahan gaday labadan beri naftaan noloo keeni musqul ma qabno musqul baasbaak haddaan ka tagno aan isbitaalka farmisha aan aadna farmisha hataa waa nalaga xihanaa dhibaatadana haysat iyagoo sii hadlaya ay sheegeen inaysan haysan xitaa wax qoraxda ka celiya horta dhibaatada noogu weyn waa musqul la'aanta nadaafad darrada maadaama ay imaado saaka annaga waa shaqaysan wayne masaakiinaan nahay meeshaanaan ku shaqaysannaa gabdho goroobaan nahay ma fahanteen marka meeshaan saasoo ay tahay dhibaatada nagu haysa waa musqul la'aan magaceyd xabiiba cali maxamed ah liiraa meeshaan orax biila'aan oon haye orax orax waa waagii ilaahay abuuro waxa nala kor taagan yahay anshuurkeen lacagkeen baa liiraa war lacagta meesha lageynaa ma naqaan ani lacagta waa bixinaa waxaan u bixinaa inaan nadaafad helno biyo aan helno musqul aan helno maamulada maqaarsaarka ah ee ay dowladda kenya ka samaysatay dhulka ay xoogga ku haysato ayaa bulshada halkaas ku nool dhibaatooyin ku hayaa waxaana dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadkaasi haysta ka mid ah biyola-aanta iyo gaajada warka wargeysayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa